الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار walaalayaal waxaa inoo sii soconaya mawduuceennii ahaa ayna anta min akhlaaqi الnabiy salى اllahu عalيه wasalam xaggee baad ka taagan tahay akhlaaqdii iyo dhaqankii suubanaa iyo dabcigii wanaagsanaa ee u lahaa rasuulkeennu salى اllahu عalayh wasalam qofku hadduu ku sifaysan yahay inuu ilaahay mahadiyo haddii aanu ku sifaysnaynna inuu raadiyo oo u dadaalo siduu ugu sifoobi lahaa ayaa daruuri ah waxaanu biidni illaahi tacaala maanta ka warrami doonnaa akhlaaqdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cidda uga markhaati kacday inuu dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq suuban leeyahay kadibna waxaynu u gudbaynaa akhlaaqda wanaagsan sidee lagu gaadhaa dariiqooyin baa lagu gaadhaaye dariiqada lagu kasbadaa waacankee ugu horrayn haddaynu bilowno ilaahay subxaanahu wa tacaala markhaati ka weyn iyo mare ka weyn oo la qabsadaa ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u markhaati kacaya wuxuu u marag furayaa nebigeenna kariimkaa sala allahu calayh wasalam inuu leeyahay akhlaaq dadka u soo jiidataa dadku ay ku raacaan oo sida birlabtu ay xadiidka u soo jiidato si ka muhiimsan dadku ugu soo jiidmayaan ilahi ba wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum ilahi wuxuu leeyahay naxariis awgeed ilaahay ku geliyey iyo dabeecad wanaagsan iyo dabacsanaan aada u dabacsan tahay awgeed oo aada ugu dabacsanaatay bay kugu soo dunmayaan oo ay kuugu xidhan yihiin saxaabadu ridwaan ullahi tacaala calayhim oo ay kuu raacayaan haddaad ahaan layd mid qallafsan oo kakan oo adag oo qalbigiisu dhagax yahay lanfaduu min xawlik hareerahaaga way ka yaaci laha way ka firdhan lahaayeen cidna laguma arkeen waxay kuugu soo xoomeen ee kuugu soo urureen ay naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggooda iyo dhididkoodaba kuugu hurayaan ee ay ku ilaalinayaan ee ay ku mutaabacaynayaan waa akhlaaqda wanaagsan ay ka arkeen taasaa waxay geeyeysiisay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim inay rasuulka aada iyo aada u jeclaadaan inay xaaladda jacaylka ay jecel yihiin ay gaadho heer innagu aynaan sawiran karayn heer innagaynagu adag inaynu fahanaba ayay gaadhay maxabada iyo kalgacalka u hayaan taana maxaa gaadhsiiyey qofka layskama jeclaado uun waxay ku arkeen bay ku jeclaadeen waxay ku arkeen oo ilaahay geliyey oo dhaqan ah oo dabci ah oo akhlaaq ah ayay ugu dulmeen ay ku jeclaadeen waxlayaalaha layaab kale waxaa ka mid ah oo aad iyo aada u fara badan oo xilligii saxaabada dhacday khubayb saxaabi la ydhaha khubayb sida warinaya imaamu albukhaari calayhi min allahi araxma khubayb ayay gaaladu qabteen si ballanburyo ah ayay ku qabteen isagii rag kaloo la mid a khubayb wuxuu ka dilay nin weyn oo caana ayuu ka dilay quraysh dabeetana mudday hayeen maalintay ku fulinayeen dilka qaabkay ugu fulinayeen waacankee meel manasad ah oo taagan ayaa la soo joojinaya lagu tigtigaya si sharaf leh oo xaraga leh loo dili maayo si aada u liidataa loo dilaya kolba xubin baa la jaraya isagoo nool si loo dhadhansiiyo cadaab iyo ciqaab aada u daran dabeetana abu sufyaan baa soo hor istaagaya abu sufyaan oo markaa gaala odayaashii gaaladana ka mid a su-aal wuxuu weydiinayaa aanu jawaabteeda maradaba u golaysan mabuu filayn jawaabteeda wuxuu odhanayaa atuxibu an yakuuna muxamadan cindana nadribu cunuqah wa anta fii ahlik maanta ka warran geeri baad u xidhxidhan tahay ma jeclaan lahayd inaad carruurtaada iyo ooridaada iyo dumarkaaga iska dhex joogto maxamedna barta noogu xidhan yahayoo luqunta aanu ka jarayno adna aad mustareex tahay isagana aanu ka aargoosanayno waxaa u timi jawaab la yaable wuxuu uhi laa wallaah walle inaan anigoo halkaa saaran iminka oo og in lay jarjaraayo ayaanan ogolayn inay qodaxi muddo iska daa anagoo gurigeyga jooge anoo xaaladaa ku jira ayaanan doonayn inay qodaxi muddo in laygu bedelo hadalkeedaba daa ma ogoli buuri markaasuu habaaraya laba ragcadoodii ogolaada way u ogolaanayaan sidaasay ku dilayaan muhiimaddaan u jeednaa waxa weeye nin la icdaaminayo oo la tooganayo o la dilayo kan toogasho waabay ka badan tahay qof waa la gogoynayaa wax walba wuu ilaaba aan ahayn talow yaa maanta farajun kuu fura xalkee xaluunka yimaaddaa sidee baad in yar usii noolaataa ayaamo laakiin inuu saasoo kale nebigiisa sala allahu calayh wasalam uu u jecel yahay wax jeclaysiiyey baa jira wax jeclaysiiyey ayaa jira oo ah wuxuu ku arkay waxaa kaloo la yaab leh oo qiso kale ah waxaa warinaya imaam alqurdubi sawbaan waa adeegihii rasuulka sala allahu calayh wasalam rasuulka ayuu gacanyaho u ahaa wuxuu maalin u yimi rasuulka sala allahu calayh wasalam isagoo doorson isagoo doorsoon oo isbeddelay ayuu u yimi wuxuu ihi maa hayaraka yaa sawbaan waad beddelan tahay waad doorsan tahaye maxaa ku beddelay wuxu uhi yaa rasuula allah maa bii darun walaa wajac dhibaato iyo xanuun midna ima hayo hayra anii idaa lam araka ishtaqtu ilayka wastawxashtu waxtan shadiida wastawxashtu waxshatan shadiida rasuul allow dhib kale ima hayee haddaan ku arki waayo waan kuu boholyoobaayo waan kuu xiisaa markaasaan cidloodaa cidlood aad u fara badan waa anigoo madiine jooga oo magaalada kula jooga haddaan in yar ku arki waayo waan kuu xiisayaa waanan cidloonaya ilaa aan ku arko dabeete waxaan ka fikiray uma dakartu alaakhira aakhiraan xasuustay waxaan wallaahi aakhira haddii nebigu jannada galo nebiyadu la jiraya nebiyaduna waxaa lagu macsuumaya oo ilaahay ku sharfayaa meelaan cid kale aweysanayn haddiiba aan jannada galana anna meel hoosaysaan gelaya haddaan jannada galaba meel hoosaysaan gelaya markaas arki mayno haddaan jannaba geli waayana hadalkeedaba daa dibba kuu arki maayo ta aan ka warwaray ee nooca kale la noqday een isbedelay waa taa yaa rasuula allah madiino oo haddaan soo yar lugeeyo aan ku helaayo ayaan boholyoobayaayo aan jeclaanaya inaan ku arkon isha kaa qaado maxaa ilaa heerkaa jeclaysiiyey waxaa jeclaysiiyey akhlaaqda iyo dhaqanka iyo dabeecadaha wanaagsan uu ku arkay markaasaa wuxuu ilaahay soo dejiyey aayad uu ku dejinayuu leeyahay waman yuic arasuula waman yutic arasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wاlصidiiqiina wالshuhadaa'i wالsaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa qofkuba hadduu rasuulkiisa adeeco wuxuu la jirayaa maalinta qiyaame kuwa loo nicmeeyey hadday nebiya yihiin waa uu la jiraya shuhadada ilaahay diintiisa u shahiiday buu la jiraya sidiiqiinta kuwa runlooga badan ayuu la jiraya saalixiinta ayuu la jirayaa cid lala rafiiqana ciddaasaa ugu qiimo badan marka asxaabtu waxay gaadheen heerkaa iyo heerar ka sii badan waxay gaadhi jireen markay dagaal ku jiraan inuu midkooda rasuulka sala allahu calayh wasalam isku beego oo intuu jidhkiisa ku beego u yidhaahdo naxrii duuna naxrika yaa rasuula allah dhuuntayda ayaa dhuuntaada difaac u ah tii dhuunta kaaga dhici lahayd aniga ha igu dhacdo wuxuu odhan jiray dahrii duuna dahrig dhabarkayga ayaan dhabarkaaga ku difaacaya sadrii duuna sadrig maxaa geyeysiiyey inay naftooda ku ximaayeeyaan oo iyagu gaashaan u noqdaan gaashaan bira maaha gaashaan bini aadan maxaa ka dhigay waa jeclaanay jecel yihiin iyo waxay ku arkeen iyo dabciga iyo akhlaaqda weeyi waxaa kaloo iyana ka mida oo warinayaa imaam albukhaari iyo muslim ba ay warinayaan markii dagaalkii uxud laga soo laabtay ayaa gaba ree bani diinaara bani diinaar waa jilib yar oo ka mid a ansaarta ayaa waxaa loo sheegay aabbaheed oo goobtii lagaga yimi oo dhintay ama shahiiday waxaa loo sheegay walaalkeed oo isna goobtii ku shahiiday waxaa loo sheegay ninkeedii qof dumara oo intaa mar loo wada sheegay ka war mid haddii loo sheego ayaana is ogaanaya meel ay marayso cid caabisa iyo cid aamusiisay cid joojisana waa la waayila aabbaheed iyo walaalkeed iyo saygeedii baa loo wada sheegay hal mar miyay necab tahay ma necba dad bay ugu jeclay laakiin wax ka weyn bay aaminsan tahay waxay tidhi maa facala rasuulu ullah jawaab kale may odhanin hoogay iyo ba'y iyo kanaa dhacay iyo sidan u ahaa midna may odhanin ka warrama rasuulkii bay tirhi rasuulkii ilaahay ha laga waramo markaasaa lahi huwa daaka saalimu saalix waa kaasoo waa nabad qabaa waa bad qabaa xagjinimo gaadhi markaasay tihi aruuniihi hallay tuso isha iga qaada aan arko hadal ku qanci maayo iyo waa bad qabaa iyo arrimahaase aan arko hallay tuso deetna waa la tusay waxay tihi kullu musiibatin bacdaka jalal musiibo kasta oo aan adiga ku helini way sahlantay reerkooda miyay ka quusatay iyo aabbaheed iyo walaalkeed iyo ninkeeda maya laakiin waxay og tahay aabbaheed nebi maaha walaalkeedna nebi maaha in iyo ninkeedu toona dhimashadoodu walaal waa culus tahay haddana qur-aankii joogsan maayo waxyigii ma joogsanayo diintii way jiraysaa laakiin hadday rasuulka wax gaadhaan hadduu dhinto qur-aan dambe iyo xadiis dambe iyo waxa weeyaan waxyaalo badan faraha laga qaadaya marka wixii baa u kala soocan heerka maxabbadeeda ayaa waxay tahay heer aad iyo aada u sarraysa waxa taa gaadsiiyey waa qisadaa ilaahay ka warramayo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo dabciga wanaagsan ee ilaahay siiyey nebigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam mar kale ilaahay baa wuxuu leeyahay laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ilaahay isagoo ummadda ummadna sheeganaya oo galladiisa tirinaya wanaagga uu galay farta u saaraya ayaa wuxuu leeyahay waxa idiin yimi rasuul ergey aan soo dirayoo meel kale aan idinka soo doolin muu soo doolin qariib maaha min anfusikum idinku idinka soo jeedaa waa garanaysaan nasabkiisa iyo naftiisa iyo wuxuu gelo iyo wuxuu gudo waa taqaanaa waxaa intaa u dheer casiisun calayhi maa canidtum wixii dhibaato idinku ah way ku adagtay isagana dhibka ayuu idinka ilaaliyaa in badan baa axaadiista waxaa lagu arkaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddaanan ummaddayda dhibaataynayn sidaasaan amri la laakiin dhib baan uga baganaya oo uu ka daynaayo uu ka daynaayo waayo wixii dhib innaga inoo ah isagana dhib bay ku tahay calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim waxa innagana laynaga rabaa markaa waxa isaga ku dhibta ah inanaguna dhibsanno oo ugu weyn tahay aflagaadada iyo caydaynu gelin hore iyo gelin daba maqlayno subxaana allah inagu dhibtaynaga ilaalinaya inaguna dhibta ka ilaalin mayno waa arrin aad iyo aad u dhib badan waa arrin aan wanaagsanayn casiizun calayhi maa canidtum dhibaatadiinna ayaa isagana ku adag xariisun calaykum dantiinana waa ku dadaala wixii dan idin ah wanaag adduunyo iyo wanaag aakhirana waa idinku dadaalaayo inaad heshaan buu ilaahay ku dadaala bilmu'miniina ra'uufu raxiim mu'miniinta waa u dabacsan yahay waana u naxariis badan yahay intaasoo sifo ilaahay waa uga markhaati kacay in dhibaatadeennu ku adag tahay danaheenna uu ka shaqeeyo adduuniya aakhiraba naxariis iyo dabacsanaanna uuu leeyahay mu'miniinta imaamka la ydhaha alxasan ibni fadl baa wuxuu leeyahay nabigeenna sala allahu alayh waaalih wasalam lam yajmac illaahu liaxadi min alambiyaa ismayni min asmaa'ihi ila linabiyina laba magacoo ilaahay leeyahay cid ilaahay isugu dara oo nebiya nebigeenna sala allahu calay wasalam keligii baa la hayaa ilahay wuxuu isugu daray labada magacee ra'uufu raxiim waa laba magacoo ilaahay leeyahy waayo waa kii ilaahay lahaa ina allaha binnaasi la ra'uufu raxiim ilaahay dadka waa u dabacsan yahay waana u naxariis badan yahay sidaasi leeg ama sidaasi u dhow waxa weeyaan rasuulkuna sala allahu calay wasalam waana ra'uuf waana raxiim walaalayaal ilaahay baa u markhaati kacay aayadaynu shalayta tilmaamaynayna daliil bay u tahay wa innaka lacalaa khuluqin cadiim waxaa kaloo intaa dheer rasuulkeenna sala allahu alayh wasalam ilaa iyo yaraan markuu raad qaaday ilaa inta uu weynaanayey waxaa lagu yaqaanay akhlaaq wanaagsan dhaqan suuban baa lagu yaqaanay waayo ilaahay baa ilaashanaya ilahay wuxuu la sugayaa inuu nebi noqdo risaalad xambaaro ummadda badbaadiyo markaa ilaa yaraan baa la ilaalinayay marnaba laguma sii daynin xumaan iyo waxaan wanaagsanayn waxaa la sheegaa inaanu weligii khamri u dhowaan waxyaalaha lagu gowraco asnaamta hilibada lagu gowraco magaca sanamyada ma uu cuni jirin meelaha isugu yimaadaan iyo ciidaha ay wax ku caabudayaan muu iman jirin haddii lagu dhaariyo laata iyo cuse iyo asnaamtana kumuu dhaaran jirin cidda ugu dhaaratana muu aqbali jirin wuxuu warinayaa imaamka la ydhaha atabari ee xaakimna uu saxiixinayo dahabina uu ku raacayo walow ibna kasiir uu daciif ka dhigayo waxa uu warinayaa inuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam maa hamamtu bishayin mima kaana ahlu ljaahiliyati yacmaluun hayra maratayn weligay waxyaalahay walaaqanayeen ahlu jaahiliyad iyo dadkii gaalada ahaa kumaan hamiyin maskaxdeediba kumay soo dhicin laba goor mooyaane kullu daalika yaxuulu allahu baynii wa bayna mar kastoy maskaxdeeda ku soo dhacdo ilaahay baa iga joojinayayoo allah iga hakinayey uma maa hamamtu bihi xataa akramanii allahu birisaalati dibna ugumaan hamiyin maskaxdeedana kumay soo dhicin ilaa ilaahay i karaameeyey oo nebi iga dhigay dibna maskaxdeeda kumay soo dhicin markii koowaad buu leeyahay qultu laylata lilghulaami aladii yarca maciya alghanam adhi buu rasuulkeenu sala allahu alay wasalam yaraantii raaci jiray wuxuu yidhi waxaan ku idhi wiilkii adhiga ila raacayey ayaan ku idhi war nin yahow maad adhiga iisii eegtid si aan maka u gala caawa oon u soo caweeyo siday dhallinyartu u soo caweynayaan halkan un baan ku xidhxidhanaaye dhallinyartaa caweys tegaysa ayaan caawa raacaya bal adhiga iisii ilaali iyo waayo waan kuusii ilaalinaya sidii baan yeelo waan soo baxay markaan guryihii ugu horreeyey ma ka maraayo ma kuu soo gelaya guryihii ugu horreeyey markaan marayo ayaan maqlay cazm wax la garaacayo weligood baa ahlubaadilku waxbay tumanayeen ma giitar ha ku sheegaan ama ha ku sheegaan kaman ama durbaan waxbay garaacanayaan markaasaan ku udhi maa haada waxaan la garaacayaa waa maxay markaasuu idhahdeen carasa fulaanun bifulaana hebel baa heblaaya guursadayoo waa aroos iyo waa gaab deetna waan fadhiistay si aan u dhegaysto mar alla markaan fadhiistay sida ka muuqataa meeshii ma tegin laakiin waa kaaga dhowyey u maqlaya waan fadhiistay si aan u dhegaysto markaasunbu ilaahay dhegahayga ku soo riday wax hurdo la yidhaahdo an waxba dhegaysanin ayaa ilaahay hurdo ku soo riday waaban gamaay gama aan caadi ahayn ayuu gamaayo wuxuu idhi famaa ayqadanii ilaa xaru shams cadceeddu markay kululaatay maaha xallaa xilligay soo baxday waa markay kululaatay barqa dheer ayuumbaan toosa hawshii u socday iyo soo dhegayso ilaahay baa subxaana watacaala ka ilaaliye beri kalena haddana sidii baan ku fikiray oo wiil baan kaga tegey xoolihii sidii baan tegey sidii sileeg baa igu dhacday markaasaanan weligay oo dambaysaa wax dambe kumaan hamiyin ayuu rasuulku leehy sala allahu calayh wasalam allah ilaashanaya waxyaalaha warwareegyadaa iyo waayo hadduu waxaan la wadan la uu la walaaqan la oo ha dhowto u yidhahdo nebi baa noqda joojiya waxay u heli lahaayeen waxay u heli lahaayeen meelay ka galaan oo yidhahdaan markaad ka dheragteed ka haagtay ee nala waday ee aad ka caajistay ayaa tidhi nebi baa noqday ha way odhanaya ahlubaadilku annaguna waan soo dhammayna sooma dhammaynin annana aanu soo naqsiinno laakiin markay og yihiin inaanan weligiiba taabanin waxay ogaanayaan in ilaahay ka ilaaliyo qisadan kale u fiirso ee imaamu bukhaari warinayo quraysh baa kacbadu intay gabowday daadadna ku soo rogmadeen ayay dib u binaynayaan kacbadii baa la qaybsaday ree hebelo intaa dhisa ree hebelo intaa dhisa qaybtii reer beni haashim ku soo hagaagtay ayuu rasuulku sala allahu calay wasalam ka qayb qaadanaya dhismaheedii waxay wada gurayaan cabbaas binu cabdilmualib waa adeerkii ruma ayay wada gurayaan dhagaxaantay gurayaan waa dad jaahiliyiinah oo aan oqon lahayn waa iska qaawan yihin qaydqayd iyo labay xidhan yihinoo qaydkiina waxay kaga dhigaan dhagaxaanta way iska saqaafinayaanba damba kama leh rasuulkuna qaydkiisa buu xidhan yahay dhagaxiina wuxuu saarayaa jirkii oo qaawan adeerkii baa wuxuu ku yidhi ijcal isaaraka calaa raqabatik yaqiika min alxijaara war qaydkan iska furoo dhagaxa isaga dhig dhagaxaa ku xaganaya wuu ku dhaawacayaaye isaga dhig dabeetna rasuulku sidiibuu yeelay wuu furay markuu qaydkii sidaa u furayba fakhara ila alardi wa tamaxat caynaahu ila asamaa dhulkuu ku dhacay sidii wax suuxay indhahana cirkaabuu ku shareeray muddo kadib uu soo miiraabay isagoo le isaari isaari guntigaygi guntigaygii jiq buu iskaga siiyey fashadda calayhi isaara famaa ru'yat lahu cawratun bacda dalik dhaqankay wateen iyo dhagaxaan isaga dhigaya oo waan maxaan ku dhaha cawradeedaa muuqanaysaa ilaahay waa ka ilaaliyey inuu nebigiisu caynkaa u noolaado allah ka dhowray inuu asturnaado dhowrsoonaado ilaashanaado aanu marnaba la wadaagin ficiladooda ayaa ilaahay subxaana wa tacaala la doonaya marka waxyaalahaasoo dhan waxa weeye ilaahay baa ilaalinayey waa ximaaya waxaa loo ilaalinayaa in laga laga raaco oo lagu daydo oo la dabagalo weeye waxaanu walaalayaal soo qaadanaynaa haddaynu aayaadkii sheegnay axaadiistiina aynu tilmaannay dadkii la noolaa ma uga markhaati kaceen akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan mise ugamay markhaati kaceen way uga markhaati kaceen dadkaa la noolaa waa laba qole waxa weeye kuwii jeclaa ee raacsanaa ee rumaysnaa qaarna waa kuwii diidanaa ee colka la ahaa ee aan marnaba doonaynin magaciisa iyo waxusoo wax wanaaga oo usoo kordha waxaan soo qaadanaynaa laba saxaabi iyo laba gaal la intuba waxay ka markhaati kacayaan akhlaaq bay uga markhaati kacayaan haddii lays idhaahdo malaha asxaabtu waabay u gacalmiisaya oo waa nebigiio sala allahu alay wasalam wey waxba iyagaa ugu iyagaa ugu markhaati ugu dardaraya subxaana allah walow aanay dhici karin marnaba gaalka colka la ahi wuxuu ugu markhaati furo ma garanayno aan ka ahayn wuxuu dafiri kari waaye buu arkay wuxuu dafiri kari waaye cadceedda daah lama suri karo sidaa awgeed taasoo kale ayuu arkay khadiija radia allahu canha waa ooridiisii koobaad awlaaddiisa ugu badan iyadaa u dhashay markii ilaahay diinta ku soo dejiyey isagoo argagaxsan ayuu yimi markaasay waraysatay wuxuuhi wallahi laqad khashiitu calaa nafsi naftayda waan u baqay khadiijaay waxay tihi kalla walla kallaa bay tii maya wallaahi laa yukhziika allaahu abada ilaahay weligii ku xumayn maayo maba dhici karta bay tidhi ilaahay ku hoojin maaye marada ha u golayn waayo sababtu waa maxay wanaag baa lagugu yaqaan innaka la taxmilu lkalla wixii culaysa la qaadi waayo hadday dayn tahay hadday wax kala tahay dadka waad ka qaada wa tuksibu lmacduum dadka waxaad siisaa waxay cid kale ka waayaan ayaad adigu siisaayo aad siisaa ama wa taksibu haddii la yidhaahna intood wax macduumoo lalaayo soo kasbato ayaad bixisaa wa tuqri dayfa martida waad soortaa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi dhibaatooyinka xagga alle ka yimaada iyo masaa'ibkana dadka waad ka caawisaa markiiba waxay la soo baxday qaacido saxa wanaag baa lagugu yaqaanaa iyo dhaqan wanaagsan ilaahayna waa ku wanaajinaya hal jazaau lixsaanin ila alixsaan waayo qofka xumaha lagu yaqaanana maxaa loo filaya in laga jaro oo xumihii ku dhaco ka wanaagga lagu filaya lagu yaqaanana in wanaag lagu abaaliyo waxaa kaloo markhaatigaa furaya anas bnu malik anas waa william rasuulkaa loo keenay inuu ukhidmeeyo u shaqeeyo toban sannadood baan u shaqaynayay wuxuu leeyahay khadamtu nabiya sala allahu aleyh wasalam cashara siniin nebiga waxaan u shaqaynayay toban sannadood wallaahi maa qaala uffin qad weligay ax iyo ahtoona ma odhan walaa qaala lii shay-an lima facalta kada wa hallaa facalta kada dadka marka meelaha masaajidda looga joogo ama makhaayadaha ama suuqyada qofkii inuu hagaajiya laga yaabo inuu isyar qurqurxiyo inuu iska ilaaliyo dhaqan walba qofka goormaa la ogaadaa markaa wada shaqaysaan ee meel wada joogtaan ama wada safartaan ama howlo badan soo dhex galaan ayaad barataa shaqaale haddaad u noqotana waa marka ugu daranba hadduu canaan badan yahay haddaanu canaan badnayn hadduu sidan yahay haddaan hadduu bakayl yahay hadduu gacan furay waad ogaataa toban sannadood buu shaqaynayey weligay ah iyo ah kamaan maqal buuri shay aan meel dhigay muu odhan maxaad halkaa u dhigtay shay aan dhigi waayana maad halkaa ka daysido maxaad halkan kale u dhigi weyda weligii lagaa maqal wax aad ila yaab leh adigu si kastood isu ilaaliso inaad maalin ku kacdaa laga yaaba tiraa waa ku sidee ama aad maalin canaanato haddaad si kasta isu ilaaliso laakiin wuxuu leeyahay tobankaa sannadood marnaba kamaan maqal sala allahu aleyh waaalih wasalam waxa kale oo aynu soo qaadanaynaa abu sufyaan waxa weeyaan waa zaciimkii iyo hogaankii gaalada quraysheed inta aanu islaamin isagoo safar ku jooga shaam ayaa waraaq rasuulku leeyahay sala allahu aleyh wasalam boqorkii shaam ee ruumaanka ayaa u timi wuxuu bal cid warqadan aynu weydiina ninka soo qoray inoo soo raadiya wax reer maka ah safraa la soo helay abu sufyaan hogaaminayo waxaa idhi kaalay waa loo yeedhay yaa idinku qaraabo dhow yaa isu xiga abu sufyaan baa yidhi anaa ugu xiga halkan soo istaag kuwiina kalow daba istaaga oo hadduu beenii sheego ku beeniya abu sufyaan wuxuu leeyahay nin odayaan ahaayo laga dambeeyo wallaahi haddaan been u miiso mamay ku dhiiranayn inay beeniyaan niman ku dhacaba may ahayn laakiin waxaan ka baqanayay ama aan ka warwarsanaa in hadhow layga sheego ladha abu sufyaan baa maalin been sheegay oo warku si uunu baxo deeta wuxuu weydiinaya waxyaalo badan buu weydiiyey waxaa ka mid ahaynu u soconnaa muxuu idin faraa nebigani muxuu idin faraa wuxuuna faraa buu idhi inaannu asnaamta iskaga tagno wa silati araxim qaraabada inaannu xidhiinno wa sidqi alxadiid warka inaannu hagaajinno oo aanu run sheegno oo aanaan been sheegin wuxuu naga ilaaliyaa khamriga inaannu cabno inaannu dadka qaraabada goyno waxyaalaha noocaasu qaarna wuuna faraa qaarna wuu naga ilaaliyaa muxuu markhaati kacay inuu waxa wanaagsan nafaraayo waxa xumana wixii xumaana uu u diidaayo ayuu u markhaati kacay isagoona haddana jeclay waxaa ka mid ah nimanka u markhaati kacay ee gaaladii quraysheed ka mid ahaa annadar ibnu xaaris nadar ibnu xaaris nin dhib badan buu ahaa wuxuu ahaa ninka intuu dhaqaaqay faris u tegey sheekooyin iyo sheeka bereley ka soo bartay iyo heesahooda iyo khuraafaadkooda markaasuu maka ku soo noqday markuu nebigu sala allahu alay wasalam meel fadhiisto ee uu dadka waaniyo ayuu isna ka daba fadhiistaa wila isba waa dhegaysateene aniga dhegaysta waxaa jiri jiray waxaa dhacay sidana kanaa sidan ahaa kanaa saan ahaa waxbuu garhka u geliyaa markaasuu yidhahdaa sidee maxamed iiga war fiicay miyuu ga war fiicnaan karaaba miyaan anu ka war fiicnay ayuu odhan jiray waa intaanu taa samaynin ayuu qadiyadan odhanaya ninka sidaa u dhib badan buu ahaa nin kanaa maalin waxaa loo la tashaday markii rasuulku dacwaddan la soo caan baxay ee uu banka soo dhigay ee magaalada ayaa xajkii baa soo dhowaaday quraysh bay tala ku ciirtay waxay yidhaahdeen war carab baa imanaysa carabi markay timaadana waxay odhanayan war ninkani waa maxay jawaabihiinu hadday iskhilaafaan maalintaa waxay dadku ogaanayaan beenaaliyaaltiin been aynu ku midowno waxaa loo barlamayaa been qadiyad keliya aynu ku jawaabnaye arrinka inoo bilaaba nadar ba hadlo wuxuu leeyahay yaa macshara quraysh wallahi laqad nasala bikum amrun maa uutiitum lahu bixiiratin bacd waxaa idinku soo dhacay arrin aydan weli xal u haynin arrin culus oo idan xalkeeda weli helin ayaa wallahi idinku yimi faqad kaana maxamedun fiikum ghulaaman xadasan maxamed wuxuu ahaa wiil yar oo dacyar ardaakum fiikum dhexdiinna ka loogu raalli badanyay buu ahaa wa astaqukum xadiisan ka ugu runta badan buu ahaa dhexdiinna wa acdamukum amaana ka idinku ammaanada badan buu ahaa yaraantiisiiba xataa idaa ra'aytum fii sudqayhi shiiba wa ja'akum bima ja'akum qultum saaxir wa shaacir isagoo sidaa ahaan jiray markaad dhafooradiisa cirro ku aragteen ee uu nin weyn noqday ayuunbaa hal mar tidhaahdeen ee waxaan idinla yimi ayuunbaa tidhahda waa beenaale yaa idinka asmacaya hadduu been sheegayo soo yaraantii been muu sheegeen waxa saaxir baad tidhaahdeen soo yaraantii waxaan muu bilaabeen shaacir baad tidhaahdeen maxaa yaraantii la toosiyey markuu ciroobayna qallibay laydinka dhegaysan maayo wuu markhaati kacaya war kala keena buu yidhi taasi idinka socon mayse mid laydinka maqlaya ma aha arrinta bedela marka waxaa u markhaati kacaya gaaladii necbayd ayaa u markhaati kacaysa qolooyinka xilliga noolla walow hadalkooda in lasoo qaadqaado aanay fiicnaynba qolooyinka gaalada ana culimmada qaar baa ka soo guuriya waxay ka soo guuriyaan nin la yidhaahdo yuushodiyo oo jabbaan ah ayaa wuxuu leeyahay acdamu xadasin fii xayaati huwa ananii darastu xayaata muxamed diraasatan waafiya waa nin gaaloo jabaaniisa wuxuu leeyahay dhacdada noloshayda ugu weyn ee si gaara u sheegaa waa inaan bartay nolosha muxamed si weyn oo waafiya ayaan u bartay wa adragtu waxaan fahmay maa fiiha min cadamatin wakhuluud weynaantii iyo waaritaankii ninkaasi lahaa isagu nebigu ma aaminsana ayaan bartay buu leeyahy dhacdada noloshayda ugu weyni waa inaan ku takhasusay oo aan bartay noloshii maxamed sala allahu caleyh wasalam ayuu leeyahay ninka loo lahaado hans conge oo isagu switzerland ka soo jeeda ayay waxay ka soo raraan inuu yidhi baxastu fi taariikh can muslin aclaa lihada alinsaan taariikhda waxaa raadiye raadiyey cid muunada oo bini aadamku ku daydaan fawajadtuhu fi nabiyi alcarabiyi moxamed sala allahu alay wasalam isagu ku sallimayo dabcan innagaa laakiin ku sallinayna wuxuu leeyahay waxaa raadiyey muurada ay ku daydaan dadku oo dhan walba ka dalab tiran oo aan doldoloolo lahayn waxa keliya oon helay nebiga carbeed ee maxamed ah ayaan helay kaasaa la rabaa in lagu daydo markaa walaalayaal nebigeenna sala allahu caleyh wasalam dhaqankiisii suubanaa caynkaasuu ahaa waxaana la doonayaa qof kastoo muslimi inuu isku dayo siduu ugu dayan lahaa waxaynu intaa ku laraynaa oo mawduuca inoo raaca sidee baan ku kasbanaya oon ku gaadhayaa akhlaaqda wanaagsan waayo wax kastaa waxay leeyihin tallaabooyin la maro shay iska dhaco oo sudfo isaga dhacaana aad buu u yaryahay wax walbaaba tallaabooyin kama maarmaan sideed tallaabo ayay culimmadu ku soo ururiyaan marka aad rabto dhaqan wanaagsan oo aanad lahayn inaad yeelato mid kale oo xun ood leedahayna inaad ka takhallusto sideedaasunbaa loo maraa qolana waabay ka sii badiyaan laakiin inagu intaasaynu kusoo koobaynaa inagoo dedejinna insha allah ta ugu horraysaa waxa weeye alcilm inaad aqoon yeelato waxyaalaha ku yimi fadliga akhlaaqda wanaagsan iyo qiimahay leeday inaad si gaara u barato waxaa kalood cilmi u yeelanaysaa akhlaaqda liidata iyo xaqirnaanteed iyo liidashadeeda iyo halkay ku geyaysiinayso iyo halkay kugu dambaysiinayso iyana waa inaad barataa maxay taasi keenaysaa markaad akhlaaqdii wanaagsanayd barto iyo qiimigeed iyo halka wanaagsan ay gaadhsiinayso waan ku dadaalaya xumaanta akhlaaqda liidataa waan ka fogaanaya iyo barta ay dhigayso halka xun ay dhigayso markaan barto aad baan isaga ilaalinaya shayguna goormuu qofkuna goormuu shayga iska ilaaliya ama uu ku dhiiradaa markuu aqoon u yeesho qadiyadda labaad waxa weeye walaalayaal almujaahada in nafta lagu khasbo lagu dhigo waayo naftani waxbay iska qaayibtay oo iskala baratay ma rabta in waxaa laga dhaqaajiyo waxayna way la soo qabsatay way la taqaanaa in laga kaxeeyaana wakti bay ku qaadanaysaa iyo hawl adag naftuna ma jecla waa idinka arkayo marka qaalin la leelayayo waa xayawaan neef ayaa la leelayaa cabaad iyo qaylo iyo batoorin iyo wax badan buu samaynaya waayo waxaan aanu la aqoonin arrin kufo ku hor leh ayaa lagu khasbaya beriga dambena uu iskala qabsanayaayo waaba loo yeedhyeedhaya iska soo dhaqaaqaya iska soo dhiganaya maxaa isbedeley waxaa isbedelay waa maxay isagii miyaanu ahayn waa isagii laakiin waa lagu waday oo lagu waday oo lagu waday ilaa uu la qabsaday oo icaadi u noqotay marka naftanna waxaa la yidhaahdaa naftani waa xayawaankaasoo kale in la baraabay u baahanta culimmada qaarna waxabay yidhaahdaan annafsu kaifli in tahmilhu shaba calaa xubi aradaaci wain taftimhu yanfatimi naftu waa ilmo yaroo dhallaanoo haddii naaska hooyadii lagu daayana wuu ku weynaanayaa uu iskala qabsanayaa wuu ku garaarsanaya wuu ku hadlaya wuu ku soconaya haddii laga jaro isagoo yarna wuu iskala qabsanaya marka dambe marka naftani waxaa u baahantay in lagu khasbo habeen iyo maalin gudaheedna intay ka soo wareegto akhlaaqdii xumayd akhlaaq wanaagsan wareegi mayso mudday ku qaadanaysa nafta lagu ilaaliyo hadday marmar hoos u dhacdana marmar hadday ku fashilantana dhib ma laha waayo wuxuu waa tababar haddii qofku uu cadho badnaa oo uu doonayo cadhada iska yareeyo maalin maalin furka tuuro dhib ma laha aakhirka dambe waxaa laga yaabaa inuu halka dambe kuso halkuu doonayo kusoo dhaco oo uu gaadho taasi waa mujaahada waxaa kaloo iyadana ka mid ah oo ta saddexaad ah atadaruj in la ogaado inaanay waxaana ku imanayn akhlaaqda wanaagsani bayna cashiyatin wa duxaaha inaanay ku imanayn ilbiriqsi iyo daqiiqad iyo maalin aayar aayar nafta in aayar aayar loo wado oo kolba in yar la dhaqaajiyo saasay meel ku gaadhaysa waxaa ka mid oo ta afraada dariiqada afraad almuxaasaba in la xisaabiyo xidhan naf yahay waayo waxyaalaha ugu badana ibni aadamka noloshiisa wax ka bedalaa waxaa ka mid a inaad naftan la xisaabtanto oo qof kale aad ka soo qaadto tinaa naf yahay dhegayso ha iyada lafteedii aad la xisaabtanto akhlaaqda noocaasee wanaa xun maxaa kugu kalifay taa wanaagsanna waad samaysay waad wanaagsan tahay u dhiirigeliyo ilaa culimmada tarbawiga ahee ee ka warrama ummadda iyo sida loo tarbiyeeya waxay leeyihiin nafta waxaad ula dhaqmaysaa si qof kalaba markay wax wanaagsan samayso dhiirigeli waa la dhiirigelinaya tashjiic abaalmarin baad siinaysa waxay jeceshahay baad usoo iibinaysa haddaad doonto naftii carruur baad ka dhigaysa ilmayro carruura so ilmayro carruura nacnac lama siiyo naftii baad wax wanaagsan siinaysaa maanta waad fiican tahay meel fiican baad maraysaa waa ku kaa maalinta dambe ayaa wixii la rabay waxaan ahayn bay la imanaysa waa la ciqaabaya waa la ciqaabaya waxaad jeceshahay baa lagu diidaya taasna waxaa naftii waxay ka dhigaysaa qof adiga aan ahaynoo aad tarbiyeynayso haddaba waa isla adigii uun laakiin waxa weeyaan taasi waxay ku keyaysiinaysaa inaad maanta isxisaabiso ilahay baanayna farayn la isxisaabiyo oo halkaad marayso aad ogaato yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah waltandur nafsun maa qadamat ligadin berrito waxaad la meel tegayso innagu maxaynu idhahnaa soona waxaad tidhaahdaa nin baa wuxu uhi weligee laygama gar helino weligee laygama gar helin gartayda waan sii akhristaa waxaan geedka la tegayo haddaan ogahay inaan aana iga marayna dee waxa weeyaan tallaabo kalaa sameeya hadday iga maraysana waan la tagaa haddaad meherad yar haysana ood ogtahay in lagu xisaabinayo waxbaad sii xisaabisaa bishii baa soo dhow xisaabta iska hagaaji qofka muslimka ahi xisaabtu alle la hortegayo xisaab kala daadsan oo aan shaqo isku lahayn in wax lagugu leeyahy inaad wax leeday inaad faa'iidi inaad khasaari in ilaahay lala hortagaa arrin fiican maaha meherad yar baa ka maari weyday dabakaayo yar ayaa ka maarmi weyday marka in nafta la xisaabiyo waa daruuri waxaa kaloo muhiima oo ay culimmadu tarbiyadu gaadheen waxay leeyihin wax la yidhaahdo altawjiih akhlaaqda waa la wajahaa waa la jiheeyaa jihayntaasay ku anfacaysaa haddaad jihayso haddaad isidhaahdo gunta ka jar gunta ka jar oo gebigeeda iska tirtir oo yaan xabadi ka soo hadhin maba suurtagelaysa bay leeyihin waayo haddaad isidhaha gunta ka tir waxaad noqonaysaa nin socota ah nin socota ah ayay ku matelaan ibnu qayim caleyh raxmatullah baa ku matelaya nin socoto ah oo markay ka hor timaado abeeso iyo goodaadu iyo mas markuu arko inta uu dilo ayuu haddana dabagalaa wuu raadiyaa godkooduu tagaa wuu faqaa haddana godad kale uu raadiyaa wuxuu yidhi hadduu saa yeelo bahla hoosena dhammayn maayo safarkiisa iyo socodkiisiina uu ka mashquulay siduu u raaraadinayo ayaa waktigu kaga lumaya ama akhirka ama mid baaba waabay ku dhufanaya deetna halkaasaabay ku wada dhimanaya wuxuu yidhi wuxuu ku fiican tahay inuu iska socdo oo marka ka hor yimaadana uu dilo haddana uu sii socdo akhlaaqda xuni waa caynka shayga kaa soo horbaxay akhlaaq wanaag xuna iska ilaaliyo iska takhallus bes dabeetana hawshaas sii wado haddaad tidhahdo gunta ka soo jar wax soconaya maaha mar kale sheekha laftiisa wuxuu ku matelay wuxuu yidhi akhlaaqda xun waxaa lagu matelaa daad daad baa lagu matelaa daad doox rogmanaya dooxaas wuxuu ku rogmadaa tuulo tuulaha dargadahooda iyo xoolahooda iyo beerahooda wuu baabiiyaa qolooyinkii tuuladu way iskhilaafeen saddex bay noqdeen qolo waxay idhahdeen waar wuxuu ka soo rogmadaa meel heblaayo buur heblaayo aynu soo gufayna gebigoodaba halkaasay ku mashquuleen markay meel gufeeyaanba meel kaleu ka soo boodaa weligoodba waxay ku jiraan gufayn iyo meel kaleu ka soo boodo umana taagelayaa buur qolana waxay dhahen maya aynu caabino bahalka gebigiisaba oo waxay dhiseen teedad waaweyn iyo seesas iyo moosas kuwaasina saas kugu yar urura urura urura markuu ururo uu soo xoogeysto ayuunba hal mar isagoo intiiba ka weyn marka hore maxay ka cabanayeen isagoo haa yar socda iminkana isagoo hal mar oodaa soo goostay ayuu gebigooda afgembiyaa qoladii ugu fiicneed waxay noqotay buu yidhi qolada intay sees u samaysay sidaa u xullubtay xullub sidaa uma wejihin gebigiisiiba way xullubeen biyihii tuulihina way ka leexanayaan mana joogsanayaan way iska soconayaan waxaanay ku duween beerahoodii iyo meelo kaymaa iyo ay xoolaha daaqsadaan ay biyihii ku duween halkaasu wax ka soo saaraya manay cajoojinin iskumanay carinin bahalkii waa wawajaheenoo waxtar bay ka dhigeenoo kaymay kusii jeesteen wuxuu leeyahay akhlaaqda xun waa la wajahaa gebigeedaba markaasuu tusaalow samaynaya wuxuu leeyahay damaca hunguriga waxa la idhaahdo gebigiisa waa la wajahaya ibni aadam hunguri kama dhammaado laakiin abdillah hunguri noqo ya ibni aadam noqon maayo wax kaluu noqonaya malag buu noqonaya haddii la yidhaha ibni aadam bilaa hunguriya waa malag marka ibni aadam maaha wuxuu hi hungurigii waa laga leexinayaayo halkuu maal iyo adduunyo hunguri u yeelan laha waxaa hungurigiisa loo jihaynaya khayraadka iyo daacada iyo xasanaadkumuu hunguri ku yeelanaya maanta waxaasaan soo helay oo xasanaada taasuu dabeetana uu ku dadaalaya halkaasay wax ka taraysa hadduu ahaan jiray nin faan badan faan lagama tari karo faankii faankii maxaa loo rogaya halkuu ree hebel ku faani laha iyo odayaal baaba'ay islaamkuu ku faanaya sidii ninkii lahaa أبي الإسلام لا أبا الانتباه إذا افتخر بقيس أو تميم هذا قيس يا تميم كفا أنت هو قبائلي أنا الإسلام كأي أباه أي طلع إسلام في دينك كفا أنا هذا كفا أنت جليلية هذا أنا كفا كفا أنت هو رسول هذا هاتي لأن قهر إيه ضد من أودك وحي الله يعلم وحي الله يتي ولا ما قد ينتهي وحي الذي يلجيه إنه مسلمين وحي الله إيه ومساكين تيكي تعجيه ولا يقول لي لا لا لا لقيت وعينيه kuwaasa lagu tiyaarinaya kuwa ilaah ka saaro qahrigii iyo taxadi iyo waxyaalihi sameynayay halkana mira ka dhalayaano halkana wuxuu noqonaya qof ilaahay diintiisa u shahiida oo u jihaada hadduu hanin qaadqaad badanna qaadqaadkiisii waxaa loo jihaynaya xilliga gaalada la ishayo waayo rasuulka sala allahu alay slam nin saxaabiya oo intii seeftii qaatay iyo xabaaxas qaadqaadayo arkay wuxuu ina haadii lamisya yubqidaha lah yaa sicid ilaahay ma u yahay eegta mooyaane wti waa soconi baalka dad soo miskiin saa soo socotay adigu kaaga bilaabay xore kan liisa kusiisidna kan ka bilaw wadan ka xore bilaw ninkaysa soo qalqaan way kala xun xore kala xiskeegi waa xilligii loo baahnay iyo inda sadaqa marka qofka sadaqada bixiyo dina waa loo ogolaya isqaarqaada wala soodaan bisin dileeyey xadiisna waa cadaysa soodaan wayna xaalamarka ولما كان يريد الناس على بدء حلبة هو إلى قبل فستان هذه حربة من حربية لسهولية وحين إلى أين أي لسحرانية يحرم هذه كم كلام هو لسهولية فأصل لابد إلا أيه يلبيه يعينه هذا كلام لسهولية
وحنا كليت هذا قراءة سور الصالحين ترتيب ولا سلام الله حلال وسيرنا سورة يريد برنا بدل سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة وهو إدارة قد يأتيه كل العام كامرا تجد له أخلاقنا مسيرة تتجلى ملازمة أصحاب الأخلاق الحسنة هذا أخلاقنا كلها بعض في سنة ولا يحمل ذلك لكن في وقت بالجلال يثبت الأخلاق يثبت الأخلاق يعني لو قد خير الدنيا مغسولة خير بالصيام يكمل كفاية كتير لكن قد مدة في سنة غريب لا يحمل ولا أين أنت بدل نبي أبوك ليس من بلح بالغير الشيء هذا سمى الله والله يعني ما كنت أحسنه الشيء أنت إليه يعني بمفاتك الشيء على insha Allah baan bixiyay kana samee marka hore u dhaga barjoox soo oo mu xaaso dhada bixiyay oo miyana xooloodu dhabarka ka tagin miyana faqiir noqon waxa uu arkay ayagoo waxay ugu sii kordheen deetana warkaasaa ku badanaya kanaan sameeyey kanaan bixiyey kanaan yeela akhri waxaan adiga horta ma la faafataysaa dad bixin deetana wuu tijaabinaya tijaabinaya wuu bixinaya wuu bixinaya deetana akhirkiisaa ku noqonaya sidaas in laeg haddii nin baxay nin deeqiyo baxay lama dhex keenay gaarraaxo lama bixiyo faqrigay kula wareegayaan waxay kula wareegaya ma garanaysaa taayin bay ku socdaan sidaada ina sidooda inaad noqotaabay rabaa markay bixin doolarka isagaa kuwa waaweyn iska ilaashamaya waxyaalaha isu dardaaraya hadduu arko isna nooca dambe saas buu noqonaya horta adiga maxaa kaayadu soconaya adiga meesha daasay ka ku dhaqaaqaysa maxay waar haddii meel lagu indha la-yahay ama waa laisku indha tiraayo lamid noqon soo odhanaya wahaakada nin fulaya haddii geesiy la dhex keeno saasuu lamid noqonaya geesi haddii fulaya la dhex keeno ilaa ay keeneen culimada ay sheegeen walow aanan laga yaabo inaana jirin in libaax lagu dhex tiriyey ari caadiya oo sida arigu u didaan ugu la didaayo waa sheeko ay isku sameeyeen berigii dambe uu libaax soo weeraray deetana wuu la diray way yaabeen libaaxani haddana ariga raacaya waa sheeko ay samaysay way ka soo reebeen waxay tuseen in wax la qaban karo in wax la cuni karo waa kan wuu bilaabay akhirka uu cunay waxaa loogu jeedaa waxbaa lagula baxaya in dhaqanku isbedelo oo kolba diicadiiyo meeshaa joogtaa inay wax badan kaa bedelayso ugu dambayn qaabka ugu dambeeya sideedaad ee akhlaaqda lagu kasbadaa waa ducada adducaa ilaahay baa haya dhaqanka wanaagsan rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu odhan jiray allaahuma lahdinii allaahuma ahdinii liaxsani alakhlaaq laa yahdi liaxsaniha ilaa ant ilaahay akhlaaqda teeda wanaagsan igu hanuuni taa wanaagsan adiga mooyna cid kale iguma hanuunin karto wasrif canii sayi'aha akhlaaqda xunna ilaahay iga du oo iga leexi laa yasrifu canii sayi'aha ilaa ant akhlaaqda xunna adunba iga leexin kara waa qofka ilaahay isku dhuldhigayaayo ilaahay oo dhaqankayga wanaagsi buu odhanaya dhaqanka xunna ilaahu iga ilaali sideeddaa arrimood hadduu isku dayo oo uu ku dadaalo ama qaar ka mid ah idan ilaahay waxaa la gaari doonaa inuu dhaqankiisa wanaagsanaado ilaahay dhaqankeenna ha wanaajiyo akhlaaqdeenna allaha toofiyo akhlaaqda xunna allah inaga ilaaliyo ilaahay dadkii diintooda ku dhaqmaa inaga yeelo subxaana rabbika rabbi alcizati cama yasifuun salaamun cala almuslimiin alxamdu lilah